kaamka towfiiqtu waxa uu ka mid yahay kaamuunka ku yaala magaalada kismaayo waxaa ku nool bulsho danyara oo aan haysanin adeegyada asaasigu ah nolosha dadkan barakacyaasha ayaa waxay ka soo barakaceen degmooyinka hoostaga magaalada kismaayo waxayna danta ay miciin biday in ay barakacyaal ku noqdaan kaamka towfiiqtu musqula iyo adeegyada asaasigu ah nolosha ayay haysanin bulshada ku nool kaamka waxayna yihiin kuwa nolol maalmeedkooda ay aad ugu adag tahay inay ka soo dhacsadaan magaalada qaar ka mid a bulshada ku nool kaamka towfiiqtu ayaa idaacaddu waamo uga warbixiyeen waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga caawiyo kaamkii baahi waxaa ka jirta musqulla'aan kaamkii baahi waxaa ka jirta macnaha eela'aan kaamkii wax qabashala'aan xaquuq la'aan baa ka maqan xaquuq la'aan baa kaamkii dadkii shacabkii meesha degnaa in wax loo qabto xaquuqdooda in la siiyo jubbaland ay ka helaan way kala ayaan daan yihiin reer towfiiqtu waa daan yihiin bal insha allah biinlaal kariim waxaan ka codsanaynaa dowladda ay hay-adaha samafalka marka macnaha in kaam towfiiqtu si dib loo soo eego xaquuqda ka maqan iyo waxay u baahan yihiin in loo qabto xaquuqda in la siiyo kaamka degan towfiiqto baahidayna waxaa waaye masquul ma qabno eel ma qabno waa dhibaataysanyahay intaas dhowr jeera waxaa la qoryahay beeshin waxaa la qoryahayaa lamaala anaka weligayn intii soo galay an intan dhan weligay wax ma qaadanin arabuuhin wax kama qaadato ada dhibkaasaa qabnaa anaka aahee hana soo qaabilaan hana soo fiiriyaan intii oonay oo kaamka towfiiq tuu aadaa dhubaysan yahay waa dhubaysan yahay aadii aad waxa unu ka qabno ma jirto ee ana soo fiiriyaan musqul horta wax nooga taakaleey ma jirto ma jirto ilaan hadda waxaa la dhiibiyahaa saabuuna la dhiibi bacyaala la dhiibi waxa la dhiibi ma jirto gurigay hadda ee soo fiiri ba ma saaran wax ma saaran dhibkii anaga qabno qahooti waay ya dadkan ana kambigantooda soo galne wax nooga oga ma jirto wax noo haayan ma jirto hadda ana soo tawaan ana soo fiiriyaan masquul la'aana waana haysa eerna ma haysana siddeed sana aan deganay banaamaan ku soo daarana ee wax oo hayad keento oo kaamkan toofiiqtu maanta ilaahay hayadda haddii ku soo baadano noo keenaya wax jiro waxba kuma haysano waxba mana soo gaarihay kole masquula haddina nooga keeno hayad waa ugu mahadcelinaa haddii eelna noo keeno hayad waa ugu mahadcelinaa juu la'aana waana haysa hooy la'aana waa ku jirnaa hooy iyo masquul badina noo qabso hayadda maasha allah kori hoosa ugu mahadcelinaa maadaama dowladda iyo hayadda waa kismaayo oo iyoka jubbaland kulligaana wada jubbaland aan ahay ina si degsi ahaan oo gargaarna nooga soo toofiiqto aan ahay oo dhibaato na haysana waxna nooga dhaamo waa ina haysaa baahi ama hoy ha ahaato ama masquula ha ahaado amana ceel ha ahaado ama wax lucun ha ahaado baahi waa tub iyo taano dad aan dabkiisa jidan karin baa ku jiro weliba biyola'aanta iyo masqulaha waa aad bay u falxun yihiin oo masqulaha waxaa lagu xaaraa bacda intii lagu xaaraa bannaanyaha lagu tuuraa xaafadaanas haa way ka dhalan kartaa oo shuumbiyoodkaa ka dhalani oo ilmihii bannaanka u baxa ilmaha bannaanka ooma bixi karaan guryahan ku reebannaa godaa lagu qodaa oo lagu shubahaya xaafadaada dhexdeeda waa inaad godka ka qodo ood ku shub hay-adaha iyo dowladda jubbaland waxaan ka codsanaynaa ceel iyo musqulo iyo weliba juuc dadka hayo oo shaqo lala yahay dadka qaar deriska u aruuriya waxaa la arkaa cawada qoys aan dabka shidanin oon cawo damba shidanin oo waxaa la arkay nin dhagax ka shaqeeyo oo dhagaxi soo waayey oo deriska uu u aruuriyo ama gadoomiyaha uu u dhexmar sidaas aawadeed xaafadda waa lib aqoontaa ku jirto oon gargaar lahayn way buuxdaa si kastaba haatee bulshada ku nool kaamka towfiiqtu ayaa ah kuwa markaasi u baahan in laga caawiyo adeegyada as-aasiga u ah nolosha maadaama danta ay miciin biday in haatanba ay barakacyaal ku noqdaan kaamkan waxaana hay-adaha iyo dowladdaba intaba ay ka codsadeen in markaasi loo fidiyo gargaar bini'aadanimo